faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon musharax kamaal guutaale oo aqbalay doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb islamarkaana hogaanka galmudug loogu doortay madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor khasaare ka dhashay weerar culus oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose maamulka puntland oo wafdi u diraya deegaan ay ka jirto xiisad u dhaxaysa laba beelood oo ka tirsan gobolka sanaag hay-adda niis oo ka hadashay khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka sare ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye oo ka mid ahaa musharaxiinta isku bahaystay doorashada galmudug oo taageeray doorashadii ka dhacday maalin ka hor magaalada dhuusamareeb una hambaliyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo madaxweynihii hore dalka kenya oo dalkaasi ku geeriyooday intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha labaad sannadda labaatan labaatan iminkii haatan kusoo dhowaada warkaasoo fidsan faafayno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar culus oo xalay xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan amisom ay ku leeyihiin deegaanka buufow ee gobolka shabeellada hoose warbixinta warkan waxaa inoo sii qaada dhigaya waryahayga haashin
faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar culus oo xalay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan amisom ku leeyihiin deegaanka buufo bacaad ee duleedka magaalada marka gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka buufo ayaa waxa ay sheegeen in saldhig ciidamada amisom uu ka dhacay dagaal muddo saacad ku dhow socday islamarkaana uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhasha dagaalkaas wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayeen in dagaalkaas uu ku geeriyooda hal ruux laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhammaantood ahaa shacabka degan meel u dhow xerada ciidamada amisom ee la weeraray dad ku sugan deegaanka buufo ayaa raadiyo cadaada waxa ay u sheegeen in ciidamada amisom ay tiro madaafiic ah rideen kadib markii dagaalka uu dhacay ha yeeshee lama shaacin wax khasaaro ah oo ka dhasha madaafiicdaas wararkii ugu dambeeyey deegaanka buufo ee duleedka magaalada marka ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan marka laga reebay ciidamada amisom oo wadda dhaqdhaqaaqyo ay uga jawaabayaan weerarkii lagu soo qaaday
mahadsanid wariye haashim musharax kamaal guutaaleh oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada galmudug ayaa si rasmi ah u aqbalay doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kamaal daahir guutaale oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagnaa qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa xalay waxa uu soo saaray qoraal uu kaga hadlay mowqifkiisa ku aadan doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee lagu doortay axmed cabdi kaariye qoorqoor kamaal guutaale oo ka mid ahaa musharaxiinta mucaaradka ee qaadacay doorashada islamarkaana isku waa degaan ahaan uu ka soo jeeda magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug oo ay si weyn isaga soo horjeedeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa caddeeyey inuu u tanaasulay una hambaliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor anigoo hoosta ka xariiqaya inaysan marnaba dowladda federaalka wax tanaasula ka sameyn qodob walba oo la isku qabtay muddadii galmudug la dhisay ayaan haddana si cad waa sidii caadada noo ahayd waxaan rabnaa in halkaan aan ka caddayno inaanu ku dul shaqayno natiijadii shalay ka soo baxday waa natiijadii kasoo baxday magaalada dhuusamareeb una tanaasulno danta guud ee reer galmudug ayuu qoraalkiisa ku yidhi kamaal daahir guutaale dhinaca kale xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye oo ka mid ah musharaxiinta isku bahaystay doorashada galmudug ayaa dhankiisa taageeray doorashadii ka dhacday maalin ka hor magaalada dhuusamareeb una hambaliyey axmed cabdi kaariye qoorqoor oo loo doortay madaxweynaha galmudug war-saxaafadeed uu soo saaray ayaa waxa uu kaga hadlay marxaladihii dheeraah ee uu soo maray dhismaha galmudug iyo doorkii uu ku lahaa isagoo u mahadceliyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre sidoo kale waxaa uu war-saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu hami weyn yahay haddii la doorto inuu wax badan ka qabto bulshada deegaanada galmudug oo dhibaatooyin kala duwan wajahaya hase yeeshee uu ku shaqayn doono sidii khilaafka ka dhashay doorashada loo xalin lahaa waxaana uu si rasmiya u sheegay musharaxaasi inuu soo dhoweynayo islamarkaana uu la shaqayn doono madaxweynaha cusub ee loo doortay galmudug ee axmed cabdi kaariye iyo ku-xigeenkiisa cali daahir ciide waa musharaxii labaad ee u tartamayay xilka madaxtinimada galmudug oo si rasmi ah u taageera madaxweynaha cusub iyo ku-xogeenkiisa hay-adda niisa ayaa sheegtay in khilaaf uu soo kala dhexgalay hogaanka sare ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab hay-adda nabadsigudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya niisa ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay in khilaaf weyn uu soo kala dhexgalay hogaanka al-shabaab kaasoo horseeday isbedello waaweyn qoraaleyniisha soo dhigtay barteeda twitterka ayay ku sheegteen hogaamka al-shabaab axmed diiriye uu mahad karata iyo bashiir qoorgaab ka saaray golaha fulinta al-shabaab kana xayuumiyey dhammaan xilalkii ay ka hayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab niisa ayaa sheegtay in sababta uu axmed diiriye u qaaday tallaabada ay tahay kadib markii ay ka dalbadeen joojinta qaraxyada joogtada eh ee lagula beegsado shacabka soomaaliyeed gaar ahaana dadka reer muqdisho niisa ay niisa ma aysan bixin faahfaahin intaas waa faahfaahin intaasi ka dheer mana shaacin sida ay ku heshay xogtan xasaasiga ee kooxda al-shabaab dhexdeeda ka timi sidoo kale ma jiraan ila wareedyo si madax bannaan u xaqiijin kara warkaani hase haatee hase yeeshee qoraalka ayaa imaanaya iyadoo al-shabaab ay sheegeen ama sheegteen mas-uuliyadda weerarkii siddeed iyo labaatankii bishii disembar ee ex control afgooye ee muqdisho ka dhacay kaas oo lagu dilay in ka badan siddeetan qof oo badankooda ahaa dad shacaba halka warkaa dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenay internetka ee w w dot radio cadaada dot com magaalada dhahar ee gobolka sanaag waxaa shalay gelinkii dambe gaaray wafdu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka puntland ahna ayna qeyb ka yihiin xildhibaano wasiir wasiirka maaliyadda wasiirka amniga wasiirka waxbarashada taliyaha ciidamada daraawiishta puntland iyadoo halkaasi lagu soo dhoweeyey mas-uuliyiintan ayaa waxay degmada dhahar ku soo dhoweeyey wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka xogeenka ganacsiga guddoomiyaha gobolka duqa degmada taliyaha qeybta iyo odayaasha dhaqanka degmada dhahar mas-uuliyiinta ayaa ujeedada safarkooda ee degmada dhahar waxaa lagu sheegay inay halkaasi ka bilaabi doonaan diiwaangelinta ciidamada puntland ee ku sugan degmada dhahar wafdiga ayaa horay howlo shaqo oo ku aadan ciidamada ku soo maray magaalooyinka baran ceel buux iyo ee gobolka sanaag iyagoo iyagoona diiwaangeliyey ciidamadii ugu badnaa deegaanada maamulka puntland ay waa deegaanada maamulka puntland ay ka wada diiwaangelinta ayaa waxaa meelaha qaar ka jira xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada puntland iyo somalilan sidoo kale waxaa jira maleeshiyo beelaa deegaanadaasi ku dagaalamaya maamulka puntland mas-uuliyiintaasi ka tirsan ayaa waxay sheegeen inay qayb ka qaadanayaan sidii dadka walaalaha ee deegaanadaasi degan loo xallin lahaa shaqaaqooyinka mararka qaar ka dhexdhacaa weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna dhegeystayaasha ay si toosa nagala socdaan aaladda aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com dhegeystayaasheeda gobolada dhexena waxay nagala socdaan muujadda f m k siddeetan iyo siddeed dhibic shan madaxweynihii hore ee kenya ayaa lagu soo warramayaa inuu ku geeriyoodo dalkaasi kenya warbaahinta dowladda kenya ayaa waxa ay baahiyeen in xalay saqdi dhexe uu geeriyooday madaxweynihii hore dalka kenya dayan aramoy belihii lasoo dhaafa ayaa la sheegay inuu xanuunsanaa kuna jira isbitaal weyn oo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasoo lagu daaweynaya ugu dambeynna uu xalay ku geeriyooday moy oo da-diisu ahay sagaashan iyo afar sano waxa uu dalka kenya soo maamulayay afar iyo labaatan sano wuxuuna xilka ka degay sanadkii laba kun iyo labadii mooy ayaa muddooyinka dambe xanuunsanaa waxaana xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay dibadda iyo gudaha dalkaasi kenya madaxweyne dayan aramoy oo dhashay labadii bishii sebtembar sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo afartii kana soo jeeda qoomiyadda kalinjinta ee degta galbeedka waddankaasi kenya ayaa xilka madaxweyne ku-xigeenka qabtay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo shanmaarka idinla socodsiinayay saaxiibkii haashim yare ayaa warka soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaada u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa radio cadaado suxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan